wararkii maan ee deegaanka ilibir ee dhacda dowladka degmada afgooye ee gobolka shabeeloos ayaa ku waramaya in halkaasi ay ciidamada dowlada federaalk ay sakhdii dhexe xalay ku xasuuqeen dad shacab ah oo beeraley ah dhacdadan foosha xun ayaa waxay ka dhacday deegaanka ilibir oo u dhow degmada afgooye taasoo lagu leeyay dad beeraley ah oo xilliga la dilayay ay ku sugnaayeen beerahooda iyagoona halka ay ku dhibaateen ciidamada dowlada federaalka ciidamadan oo ahaa kuwa ashaamudda ayaa doonaya inay carqaladeeyaan deegaanada lagu maamulo sharaacada islaamka ee dhaca degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ciidanka dowlada federaalk ayaa xalay waxay deegaankaasi ku dileen shan qof halkii ay ku dhaawaceen saddex kale xilliga dadkan la dilaya waxay ku sugnaayeen beerahooda iyagoona mid weliba lagu toogtay beertiisa warbaahinta islaamiga alfurqaan oo xiriir la sameysay dadka dhibaatada ay gaartay ayaa waxay u suurgashay inay waraysato mid ka mid ah nabadoonada deegaanka libir ee ka dhacday dhacdadan marka hore kusoo dhawo warbaahinta islaamiga alfurqaan haddii oo magaca ku bilaabaya anigo ah nabadoonka tuulada gaaleer oo ahay yacquub cusmaan maxaad oo tuulada nabadoonkeed ahay nabadoon halkee joogtaa waxaan jooga meesha oo ku dhaca dhibka ku dhacay gaaleer maxaan jooga gaaleer xalay waxaa ka dhacay niman in lasoo soo baxeen niman beeree masaakiin ee beeraha iska dhex jooga maxabad lagu laayo nimanka oo waxbaariyaa nimanka dawlad iskashaaga oo dawlada waaye ciidan miyaa marka ciidan waa ridada ciidan oo ridada waaye haye maxay dhibaato idin geysteen marka waxay dhibaatada loo geysteen in marka dadkii beeraha dhexda wasay inay joogto todoba saacaba la joogo alala beeqsadi dad waraabow haayay baawuri oo gacantadii biyadi waraabaas ku dhex jiray cabalaa lugta laaga dhuftay taawaxa waaye waa soo baxay haddau soo baxay haddii beerta meesa gosol haddau yimid waxaa karkaa nina gosol dhex jifo gosol banaanka jifo oo isagana beeraha geel ilaaliyo waayo markii taasi dhacday usuu xakiisa u galay gamadkiisa u galay waaga salaada madiibariyey oo salaad subax lagu jiray telefoona soo wactay marka waxaa yidhi nabad doone waxaa dhibaan ugu dhacay waa dhammaanay rig balaan dhulka yaayaan salaadan salaad subax waa ku didnay waa wixii oo dad ahaay oo shacab ahay waa lagu diday beeraha lagu diday mid dhexdaan uu yeelay xabadaa ku dhacday waxaa la dhahaa baxrow waxay wada meeshuu yeelay waa ka tagnay waa soconay waa arkina nin kale haddar abbaasdebedha isagana beertii gaarkeeda yaal waa gartay oo meedan mise waa dhaawac meedkaas waa dhintiiseenan waa baxnay nin maxmud muusra dhahay usugana liimada udhex yaala beertiisa udhex yaala usuna waa dhintay waa ka soo baxnay mid kalan kor imaan usugana yaa waxaa dhaha usune yaaqub nuuni al dhaha usugana waxay ku dileen beeraha beeraha suumaha waa iska saarayeen nima beertisa lagu dilay nima beerti nima beertisa lagu dilay yaa qiila dilay shacba waxba ma masaakiin oo niman geelay ilo abadi loo iska wareejiyan baamiya iyo qudaara meesha ugu taala loo la wareejiyo waa gartay dadka la dilay tiradooda meeqada marka
darada dadka la dilay tiradooda waxa waayay afar waxaa laga dilay tuulada gaalibir hal waxaa lagu dilay afar dhigaar tuulada lagu dilay halna dhaawac waa reer gaalibir tuulada kurastay waxaa dhintay shan shan shan shan shan saddex dhaawac waay marka haddaan qabrigii aasoo hayno xalkaasaan ugu dhacday dhibkaasaan u dhex taagnahay unuga waxna aan ba'sanin aan dhex taagna markaan waxaan jecnaa marka inaan gacanta aan la baxno marka daba nimankii marka nimankii ridla shacabkii shacabkii la bogaay marka inaan iska dhicin marka daba magaca waxa waaye axmed cusmaan mugdiya lay dhaha kow dheh haye xaggee joogtaa umar beeraan deganahay haa deris tuulidin oo dhacdada uka ka dhiidi una deris waaye dad walaale en oo isla dhalada hashir biile beesha gulida ka dhaladi waa gartay ale todoba saac gacabaar oo todoba saac beertiyoona ka weerari nima masaakiin e beeriley e waxaa soo weerara kuwa alool uuti rididaa soo weerartay waa dowladda iskashaalsay daamanka islaadiinta aa soo weerartay marka ayagaa soo weerareen beertoodaa looga dhacay qof walna beertiisaa lagu dili beertiisaa looga tagay lagu dili meel kale ma joogin qof kasta beertiisaa saakaan kasoo qaadnay dhacdadan foosh xun ayaa imaanaysa kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sare u qaadeen weerarada lagu naafeynayo ciidamada dowlada federaalka iyagoona dhowaan laga farmaruujiyey deegaaniyo degmooyin kaabi ku haya degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose